Maamulka madarasada Nurul Huda ee magaalada Kismaayo iyo weliba la kawargeliyay inuu isku qubaan dhulka iyo deganyeen maadaama milkiiliga dhulkuusa sheegay inuu isa ganaa ku eeyaa madarasada nuurul huda ee magaalada kismaayo iyo ku dhowaad weliba qur-aanka kariimka lakabaray sadde boqol oo ardaye hana siyoon iska jarana agoomo iyo weliba hano danyaree guud ahaan madarasadiyo weliba ee tato lihiri maamuluga madarasada nuurul huda maxamed caawil casayr weliba uuse sheegay inay ardayda meel banaanka casharada kaga hadlahayaan welibana saasaatow dadka muxsiniinta ee ku codsaday ini dhullongadiyo ka dhisadan ah madarasada owlaaduwalla kabarow maamulugiyo saasaatow sheegay inin awoodna lacag markaaseyo kagadadan ah dhulka kani waa madarasa qur-aan ee lagu barto kalaamullah insha allahu tacaala waxaad u jeeddaan saaka insha allahu tacaala in ilmaha qur-aanka ah ay bannaanka u fadhiyaan sababtay u fadhiyaan ayaan rabnaa waxyar insha allahu tacaala inaan la wadaagno walaalaheen meel kasta ay joogaan dhal iyo dabadba halkani waxaa ku taalla madarase qur-aan ee lagu barto qur-aanka kariimka ah waxaad u jeeddaan oo idiin muuqda xilli qorax ah oo qoraxdu aad u kulushahay dabeyl badan iyo bus badan ay jirto in ubadkii maaragtay soomaaliyeed inay saaka maaragtay bannaanka ay ku baranayaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala maadaama meeshii ay qur-aan ku baranayeen oo kitaabka ilahi ay ku baranayeen oo lagu barayey qofkii iska lahaa insha allahu tacaala uu u baahday uu yidhaha ma ha iga gata ama maratamaratay meesha iga guura sidaas daraaddeed saaka waa artan qufulna way saaran tahay way xihan tahay oo waa la xiray waa la qufulay oo meesha way qufulan tahay madrasadii ilmihina waxaan kitaabka ilahi ku baraynaa bustaas idiin aad u jeeddaan iyo kuleelkaas iyo qoraxdaas ayay ku baranayaan kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala aan ka codsanaynaa qof kasta oo maaragtay muxsin ah qof kasta oo islaam waxaan ka codsanaynaa kitaabka ilaahi subxana wa tacaala meesha lagu baranayo oo qur-aanka ilahi lagu baranayo waad u jeeddaan maanta in ilmihii madrasada ay ka soo baxeen bannaanka ay fadhiyaan qur-aanka ku dhiganayaan waxayna u fadhiyaan sabab oo maaragtay dhulkii qofka iska lahaa uu u baahday uu yidhi maaragtay haliga guuro ama maaragtay haliga gato walaalayaal wax aan ku gadanno maanta insha allahu tacala awooda ma hayno waxaan codsanaynaa ilmahaas maanta qoraxda fadhiya bannaanka fadhiya ee qur-aanka ku dhiganaya waxaa ku filan hal qof hal shakhsi oo ilaahay dartii ilaahay dartii ilaahay dartii u waqfiya dhulkaas si ilaahay subxaana wa tacaala ummadda islaamka ah uu macnaha ugu intifaacaan oo wax lagu barto oo dhul waqaf ah oo kitaabka ilaah lagu barto diinta islaamka lagu barto ay u noqoto dhulkaas maanta ilmaha ay dhex fadhiyaan waa dhulka insha allahu tacaala qofkii iska lahaa uu leeyahay ama iga gata ama iga guura meeshii aan ku barinay qur-aanka way naga qufulan tahay saaka way xihan tahay bannaanka ayaa dabtuna qabatay inaan qur-aanka ku dhigno waxaan ugu dhignay waxaa weye dee meesha annaga ma lihiin qof baa iska leh insha allahu tacaala muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa qof kasta maanta wuxuu horumarsado oo uu hormariyo maalin uu u baahi badan yahay oo maanta maaragtay ka baahi badan ayuu ilaahi subxaana wa tacaala siinaya